war haye maxaa la sheegay war waa nabaday haye shaqadii ka warrama warna waa la iska ladan yahay haye wixii baan hiddee ku jirnaa beecshiro iyo waad og tahay doontii maku soo gaadhay doonti wayna soo gaartay alaabti waanu helay maxaad keentay hadda maxaan keen dhar baan keenay oo shadii ma sidun baad u qaaliyeynaysa mise waad jebinaysiin war wey dee meeshii dee Ah, shabay, transportkii wixii baanu dee ku daraynaa war iyo masaakiinta ka jebiye war maaha niho way dee wixii waxaan la xisaabtamaynaa nooligii nooga baxay wixii dhan baan xisaabaynaa marka dee becshiradu way iska ladan tahay lacag iyo wixii dee doontii alaabti keentay Ah, ah, oo way rediyo tabayaan wixii wax.
mombaasan ka gadnay oo waa la iska fiican yahay dhulka beeriyo wax baan beerayna waa fiican tahay doctor cumar ka warraad mashruucaagii mashruucii waa wuu fiican yahay haye waa hadda waxaan rajaynaynaa inay cuntada jabto imise hektar baad beerta dhowr inta dhammaan waan beeray dhulkii dhanaad ogeyn muus ma ku jira iyo cambi iyo wax dadka cunaan iyo galley wax kastaa la beeray wax kasta haye waan rajaynaynaa inay cuntada jabto sanadka haye waa hagaag saasaan rajeynaya insha allah soo saas ma war waa sida Saasan war suugaya.
si- waa- Nabadgelyo.
nabadgelyo okay saaxiibayaal iminkana fiiriya taswiirta koowaad saaxiibayaal miyaad ogtihiin buggi ugu dambeeyey waxaynu ku barannay isaaq oo guursaday gabadhii raabiqaah laakiin sanado fara badan raabaqaah iyo isaaq wax carruura ma aanay lahayn isaaq ilaah ayuu baryey kadibna raabaqa ilmo ayay uraysatay markii wakhtigii dhalmada ay soo dhoweyd waxa ay dareentay in caloosheeda ay ku jiraan laba ilmo ahi raabaqa ilaah waxaa u sheegay in ay laba wiil yeelan doonto labada wiil oo noqon doono hogaamiyaal waaweyn oo wiilka yiri inuu ka awood badnaan doono ama uu ka sharaf badnaan doono wiilka weyn wiilkii curadka ahaa magaciisu waxa uu ahaa isaayo waxaana uu ahaa nin ugaadhsado ah sida caadiga ah wiilka curadkii isaga ayaa wax walba leh ama dhaxalka reerka marka odagu dhinto oo wiilkii labaad ee raabaqa dhashay waxaa la odhanayay yacquub wuxuuna ilaalin jiray xoolaha isaaq waxa uu jeclaa wiilkiisa isayos malaha isayos waxa uu keeni jiray hilib macaan oo ah hilibka ugaadha laakiin raabaqa waxa ay jeclayd wiilkayga yacquub yacquub waxa uu ogaa in ilaah ugu ballan qaaday inuu noqon doono hogaamiye weyn laakiin waxa uu ekayd in isaaq uu jeclaa ciisow oo uu doonayey inuu ballanka yacquub ciisow uu siiyo maalin maalmaha ka mid ah ciisow waxa uu ku soo laabtay gurigii isagoon wax ugaadh ah aan soo qabsan oo ceesow waxa uu dareemayey daal iyo gaajo fara badan walaalkiis yacquub waxa uu karinayay cunto aad u macaan markaas ayaa ceesow waxa uu baryay yacquub yacquub markan waxa uu sameeyey khaa'inimo oo waxa uu yidhi haa hadda waa inaan walaalkay ceesow curudnimadiisa ka sira waxa uu ku yidhi haddii aad doonaysid cuntadan waa inaad marka hore curudnimadaada aad iga iibisaa ood aniga i siisaa haddii aad sidaas samaysid waan ku siinayaa cuntadan aad u baahan tahay ciisow waxa uu yidhi aad ayaan u gaajaysanahay maxaa ii taraysaa curudnimadeedu haddii aan gaajaba u dhimanayo yacquub baa ku yidhi ciisowow marka hore ii dhaaro ii dhaaro kadib marka ad ii dhaaratid waan ku siinayaa cuntada ciisow waxa uu ugu ballanqaaday walaalkii yacquub inuu curudnimadiina siin doono isaguna uu cunto ka qaadan doono walaalkii yacquub yacquub ilaah ma aaminin markii ilaah ku yidhi waxaan kugu ballan qaaday oon ku siin doonaa curudnimada adiga waayo waxaan halka ka garanaynaa in yacquub walaalkii ceesow uu isagu sirayey oo aanu ballankii ilaah dhegaysan miyaad u malaynaysaa tan in ilaah ay raalli gelinayso